waree waxaan afka qalaad lagu dhaha traitor mise khayr wadan adduunka uu dhici jiray markasta uu dhici jiray khayr wadanna si u dambeyn jiray waa un iska garanayaa un wadaniyintuna un iska celin jiray dagaalka adduunka koowaad bay dhici jirtay un maaragtay niman ingiriis oo wadankooda deekhayaanan zermalka la shaqeeyaa niman zermal oo wadan mid kasta khayr wadan wuu jiri jiray markasta marka khayr soomaalida aad bay ugu fara badan yihiin madaxnimana way sheegtaan ummadda soomaalida inay ka tashtaan loo bahay waxa inkaasoo kale inta kale oo aniga kuu sheegayo waxaan waxa weeyaan ma aha kelid noqon doonta wax qabiil iyo astaan astaantaada way fara badan tahay qabiil baa tahay oo soomaali baa tahay hal qabiil baa tahay hal luqad leh hal feature leh hal dhaqan leh hal diin leh diintaadana sidii si lamid ah ayaa maaragtay loo loogu soo loogu soo dagaalamaya حتى مركز قبل قبل كانوا احنا قاعدين التلفزيونات افرض بدن وهذا مثلا لكن تو دمو وحال كم مقطع نظام ما عرفت علماء الصوب هيسو dadkii wacdin hayso dadkii u sheegi hayso sidii maaragtay ilahina looga cabsan lahaa wanaagana loo sameyn lahaa masku xidhnaan lahaa bal fiiri midka kilirka shanaad oo etoobiya ka soo baxa waa mid dhaanta la macneeyey oo loogu talagalay in sidii xabashidii iyo tigreedii u ciyaari jireen oo kale in lagu soo dhexdaro ee afar iyo labaatanka saac ka socotaa ee arrinkaas xataa diinta looma ogolo waxa weeyaan xagga ninka markuu khamrigana caba salaada maysan tukanaynin markaas hore promotion iyo maaragtay shaqada kor loo qaaday shaqo fiican loo siinaya ninka cibaadaysanaya waa laga ilaalinaya maxay sababkoon wanaagsan oo dhan marka waa wax diini ah waa wax dad ahaan waa wax hadda ka hor dhacday ilan haddaad fiiriso aan kuu sheegay walaala waan kuu sheegay taariikhda etoobiya aad baan anigu akhiiru darsi oromada dadka hadda gabresalaas iyo waxaasayta iyo xayla waxaas laguleeyahay oo dhanba oromay ahayd magacyadii baa laga qaatay qoysnimadoodii iyo qarannimadoodii baa la baadiyey qiimahoodii baa la baadiyey assimilation waxaan dhaha lagu samaynaya marka waxaan ku tusi doonaa rag madaxay oo maxay baarlamaanka ku jira culamaa diin oo marka dambana qajigii khamrigooda meel la fadhiyo cabayaan ilan diinta in laga dhexbaxa yaa waxyaabaha lagugu dilayo ay kamid yihiin marka khatartan waa khatar aada u ballaaran dad hata haddii maaragtay maanta la yidhaahdo etoobiya ha lagu biiro beri dhaqankaada iyo nidaamkaada iyo noloshaada lagu dayn karo ma aha meesha u socda lagaa garanayaan luqadda way baabaysaa maxaana lagu wada hadli doonaa uramada fanaanay ku hadlaysa afartii waa lagu qasbaya soomaalida baa in kastoo dhan baa lagu qasbay sidaadideeda marka la joogo waxa weeyaan dhaqan hadda maanta bilaabeen baa meel lixdaa samayn jiray yohanes baa samayn jiray tawardood maxay ahayd xaylasalaas ilaa iyo mangistu xaylamarya ilaa iyo kii hadda meesha ka tegay oo dhan dadkan waa dad samijiig ah dhaqankoodii waa saa ahaa muddo dheer bay waxay soo wadeen welina inay ka salgaaraan way rabaan inay hawsha idlayaan oo soomaalida idlaqaan adigan markaa cidkaa guursanayso malin maanta marka wax kasta lasku kaadaa dalka weyna ka badan oo khayraadka minan oo ku nooshay marka soomaali hadday soomaalinimo doona inay ay maaragtay la ilaaliyo ku dhicin xisaab khatarta soo socota khatar yaroo caadi